aqoon isweydaarsiga falanqeynta xogta lanka talgalay horumarinta istaraatiijiyada amniga kaasoo loonqobaday howlwadeenada wasaaradaha koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka iyo weliba loonku hadalaaye xaaladaha amniga ku jara degmooyinka koonfur galbeed iyo baahiyaadka mbahanti walakunqobada si loon horumariya amniga koonfur galbeed welina haqaban qaabaday wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya madalla aqoon isweydaarsiga falanqeynta xogtay lanka talgale horumarinta istaraatiijiyada amniga iyo weliba horey lahanqobday degmooyinka afgoy baraabe weejid xudur iyo wallaweyn iyadoona kulankan baydhabo intuu saakadareere laka falanqeey doona walyaabo horey laanka aruuriyay degmooyinka kale wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo furi kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin cabdulaahi iyo madallo markii usa furumi kurid la hadalay warbaahinta welina uusan ku warbiyey muhiimadda uu soo daaranya kulanka iyo unti soo dareera walyaabo lafudoonti xooga laga saara kulan laba cisho socon doono kulankaasoo madallo isdabajoog ah oo aqoon iswadaarsi ku saabsan falanqaynta xogaha loogu talagalay horumarinta istaraatiijiyada amniga taasoo bundhig u ah howlaha wasaaradda amniga ay ka waday guud ahaan dalka gaar ahaan degmooyin dhowr ah oo sanadka hore aan soo bilaabnay xog ururintan oo lagu xog ururinaya marka xaaladaha amniga ka jira degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxaan hore ugu soo sameynay degmada xudur sanadkii hore sanadkan bilaawgiisa ilaa hadda waxaa soo sameynay baraawe afgooye iyo walaweyn dhowr degmo kalena waa noo dhiman yihiin marka kulankan workshop kale ka horeeyaa jiray oo lagu baranaya tuulka la isticmaalayo ama loo isticmaalayo xogaha sida loo soo ururin lahaa maanta madashaan aan u fadhinan wuxuu ku saabsan yahay marka xogahaas lasoo ururiya qaabkee loo falanqayn karaa looguna bedeli karaa strategic manner oo bulshada qaabka loogu bandhigaya iyo waxyaalaha u baahan in laga qabto amniga oo bulshada taabanaya marka workshopkan waxaa gacan ka geysanaya hay-adda unsom iyo unb oo si wada jira usoo qabanqaabiyey iyo wasaaradda amniga oo isku dawariidkii iyo hogaaminta lahayd tanna waxay daliil u tahay marka hogaaminta uu nagu hogaaminaya madaxweyne cabdicasiis ku aadan in la daadajiyo maamulkii iyo la gaarsiiyo bulshada qaybeeda kala duwan adeegyada ay dowladda bixiso tan ayaa daliil u ah marka in dhowrkaas degmo a gaarnay degmooyin kalena ay noo dhiman yihiin annaga u koorgalayna marka xaaladaha amniga deegaanadaas ka jira iyo guud ahaan infrastructureka marka baahayahan amniga waxyaalaha lagu faa'ido waxaa ka mid infrastructureki in dib loo soo celiyay saldhigyada booliiska oo dhowr saldhig oo muddo kooban lagu hagaajiyey kuwo kalena ay babline kusoo jiraan iyo bulshadii iyo hay-adihii amniga sida laisugu keeni lahaa kulankeenana maanta iyo beriyo noo socon doona hadduu ilaahiraa aada u mahadsantiin